بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى سدح يكبر وتكبير سنة يا قفك تكبيرة الإحرام حرم شدي تكبير تيدا قائلنا سوى رهايو الله الله يا أكبر وين ناظرنا سوى إيغايو ببصره أرقيسي amindhihiisa ilaa maxalli sujuudi sujuudiisii booskeeda xaggiisiina ku eegaayo waayo afar yarfacu wuu koryeelayaa yadayhi labadiisii gacmood ayuu koryeelayaa cinda takbiiri takbiirtii agteeda ilaa xadwi mankibeyhi labadiisii garab qaabilkoodii aw ilaa xiyaali udunayhi labadiisii dhegood tooskoodii shan yadac wuu dejinayaa yadayhi labadiisii gacmood ayaa calaa sadrihi laabtiisii korkeeda ku dejinayaa alyumna midigta ayuu dejinayaa calaa kafihi kafkiis dushiisa ku dejinayaa kafkii alyusraa bidahda ahaa lihubuuti dalika kaa sugnaanshadiisii daraaddeed cani nabiyi ka sugnaaday sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalama lix yusannu waxaa la suneeyaa an yaqra'a inuu akhriyo musallihii ducaa alistiftaaxi furfurashadii ducadeed wa huwa ducogaasiin waxaa waaye allaahuma yaa allah allahayaw baacid fogee baynii aniga beenkaygi iyo wa bayna khataayaaya gafafkaygii beenkoodii kamaa sidoo baacadta aad u kala fogaysay allow bayna almashriqi meesha qoraxda ka soo baxayso iyo walmaqribi meesha u dhacaysa dhexdoodiiba allaahuma yaa allah allahayaw naqinii igu dhahiri oo igu nadiifi min khataayaaya gafafkaygii xaggoodii kamaa sadii yunaqa thawbu dharki loo daahirinayo loo nadiifinayo alabyadu caddaa min addanasi wasakha xaggiisii allaahuma qsilnii allow igu dhaq min khadaayaaya gafifkaygii xaggoodii bilmaayi biyo igu dhaq iyo wathalji baraf iyo walbaradi biyo qawow wain shaa huwa musalli haddii uu doonana qaala wuxuu odhanayaa badelan asigoo ka bedel qaadanayo min dalika ducudaasi xaggeeda subxaanaka allow nasixnaantaadii ayaan ku nasixayaa allaahuma yaa allah allehayaw wa bixamdika omol tabisan hal aan ku dheexanahay bixamdika maxaddaadii wa tabaaraka smuka isimkaada kheyrkiisa ayaa batay wa tacaalaa jadduka weyninkaaga ayaa sara kor ahaaday walaa ilaaha ilaaha xaq lagu caabudaya ma jiro hayruka adiga kheyrkaada ah wain ataa qofkii haddii la imaado bikayrihimaa labadaas kheyrkooda la imaado oo min alistiftaaxaati furfurushooyin ah athaabitati ka sugan can nabiyi nebiga xaggiisii sala allahu calayhi waala alihi wasalama hee falaa ba'sa dhib ma laha walaa afdalu sada fadli badan an yafcala waa inuu sameeyo musallihii haadaa kan oo ducugana taaratan mar wa haadaa kanna taaratan mar lianna dalika maxaa yeelay arrinkaas oo tanawucga ah akmalu asaga kaamilnimo badan fi litibaaci raacitaanka nebi moxamed la raacayo uma kadib yaquulu ohanaya acuudu waxaan magangalayaa bilaahi allah ayaa min ashaydaani shaydaan xaggiis ka magangalayaa shaydaankii alrajiimi la buriyay ilaahay naxariistiis laga fogeeyey bismi illaahi alla magaciisaan barakaysanaya ku dhowrsanaya allahaasoo arraxmaani naxariis ku sifaysan arraxiimi naxariistiisii gaarsinaya caddoomii siidii doono waiqra-u huwa musallihi wuu akrinaya suurata alfaatixati faatixadii suuradeeda u akrinaya liqowlihi nebiga hadalkiisii dartiisii sala allahu calayhi waaalih wasalam uu dhahay laa salaata salaad ma ansaxayso liman qof uma ansaxayso lam yaqra huwa mankaan akrinina bifaatixati lkitaabi kitaabkii faatixadiisa wayaquulu wuu odhanayaa bacdaha faatixada kadib aamiin ayuu odhanayaa jahran asigoo la jahraayo fi salaati salaadii dhexdeeda aljahriyati uma kadib yaqra wuu akrinaya maa wixii tayasara huwa maaga fududaaday min alqur'aani qur-aankagiisii ka ahaaday todobo yarkacu wuu rukuucaya mukabiran haaluu ya mid takbiirsanaya raafican haaluu ya mid koryalayo yadayhi labadiisii gacmood ilaa xadwi mankibayhi fanqalkiisi ama labadiisii fanqal ama labadiisii garab qaabilkooda xaggiisa aw ama suudinayhi labadiisii dhagood jaacilan haaluu yeelayo ra-sahu madaxiisii xiyaala dahri dhabarkiisii tooskiisi waadican asagoo dejinayo yadayhi labadiisii gacmood alaara ku batay labadiisii jilbood korkooda ku dejinayo mufarigan haaluu yahay mid kala geynaya asaabiicu farihiisii wayadma-inu waa ku degaya waa ku hasalaya fii rukuuci rukuuciisii dhexdiisii wayaquulu ohanaya subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya rabbigaygii nasixnaantiisa nasixaya rabbigii alcadiimi oo weynaa wal afdalu sada fadli badan an yukarira inuu ku celceliyo haa kelimadaasi alaaan saddex jeer oo akara wax ka badan wayustaxabu waxaa loo suneeya an yaquula inuu dhaho maca dalika qowlkaas macigiisii subxaanaka allow nasixnaantaada ayaan ku nasixaya allahuma ya alla alehyow rabbanaa yaa rabbanaa rabbageeniyow wabixamdika anigoo ku dheexan maxadaadi allahuma ya allah alehyow ikfir dhaaf lii aniga dembi dunuubteydi ii dhaaf waay ayib saddex wuxuu dhahan yukabiru wuu takbiirsanayaa takbiirata alixraami xirishadii iyo xarmashadii takbiirteeda ixraam bimacnaa xirasho le xarmasho waxaa laga wadaa xirasho wa yukabiru huwa yaa way faacilka musallihii wuu takbiirsanayaa takbiirata alixraami xarmashadii takbiirteeda ama xirashadii takbiirteeda ayaa takbiirsanayaa qaa'ilan hal uu dhahayo allahu akbaru alla ayaa weyn wax walbo isagaa ka weynayo isagoo dhahaya waay wax kale bedelkeeda allahu akbar aan hayn oo galaayo ma jirto dikri kale lagu bedel qaadan karo ma jiro biijmaaci lmuslimiin allahu akbar wax aan ahayn kale lama dhihi karo naadiran markay ba'dana waxaan dhahnay alif laguma taagaayo allahuna ayadana hamzatulistifhaam lama gelinaayo akbar ayadana hamzatulistifhaam lama gelinaayo baarna lama dhahaayo waxyaabahaas oo dhan qalad ayaa ku jiran dhahna naadiran haal uu eegaayo musallihii bibasarihi indhihiisi ilaa maxalli sujuudihi sujuudkiisii booskiisii xaggiisii ku eegaaya waay qofka markii dukanaayo oo allahu akbar uu dhaho ra'da ku dhawaaqo wuxuu fiirinayaa meeshii hadhow ku sujuudi lahaa ayuu eegaya hindhaha meesha ku qabanaa meel kale maya xaalad kale ku xigta waxay dhaheen culammada qiblada xaggeedana wuu eegi karaa laakiin waxa u fiican mawdicu sujuudihi maxalu sujuudi inuu fiiriyo masalidaas waxaa laga soo reeba laba xaaladood in qofka uu fiirinaayo salaada galitaankeeda in laga baxaayo salaada kaga baxaayo mawdicu sujuudkiis u fiirinaayo waxaa laga soo reebayaa laba xaaladood oo asaga aan fiirinaynin mawdicu sujuudkii aan fiirinaynin labadaas xaaladood maxay yihiin kow haddii qofku dukanayo salaat lkhuf cadowgii hee iska ilaalinayo cadowgii hortiisii ku dukanayo ninkaasi mawdicu sujuud ma fiirinaayo waxay dhaheen wuxuu fiirinayaa cadowgiisa iska fiirinaa cadowgii ayuu fiirinayaa amau ordaya amuu soconayaa mar walbo ma fiirin karo meel ma taagane ninkaasi oo khoofka salaadiisi ama khoof ku jiro waa laga soo rebayaa mawdicu sujuudkiisii ma fiirin karo kaas kow waay labo fi ljuluusi litashahud fadhiga ataxiyaadka loo fadhiisanaayo markii la gaaro mawdicu sujuud ma fiirinayo markaas qofka haddii ataxiyaad u fadhiisto ma fiirinaayo mawdicu sujuud hee wuxuu fiirinayaa fartiisii fartee farta gacanta ku jirto markii ataxiyaadayo farta taagaayo fartaasuu fiirinaya markaasi mawdicu sujuudka waa kasoo jeesanaya oo fartaan u fiirinaya ataxiyaadka koowaad iyo kan labaad labadaba wuxuu fiirinayaa andhihi ku aadinaya oo ku tuuraya oo ku qabanaya fartiisii taagan milbaame labadaasi xaalo ayaa laga soo reebaa wixii labadaas ka soo haray wuxuu fiirinayaa mawdicu sujuudkiisii afar wuxuu dhahay musanifkii yarfacu wuxuu kor yeelayaa yadayhi labadiisii gacmood cinda takbiiri takbiirtii agteeda markii uu takbiirinayo allahu akbaru dhahaayo ayaa labadiisii gacmood kor u qaadaya ilaa ante ilaa xadwi mankibayhi labadiisii garab qaabilkoodii ow amasexiyaali udunayhi labadiisii dhagood tooskoodii ayaa u kor yeelayaa waana tilmaanaye ee gacanta qeybteedii cad waxaa la aadinayaa qiblada xaggeedaan dhahnay dhabarkeedana waxaa la aadinayaa garabka ama dhigaha waay ayagoo gacmaha aan la kala babixinaynin faraha lama kalas babixinaayo laiskumana dhejinaayo ayadoo sideedii ah ayaa la qaabilsinayaa laiskumana dhejinayo lamana kala qaadayo caadideedii sidii gacmaha ay yihiin markii kor loo qaado ayaa la yeelayaa tartiibtaasi ayaa loo kor yeelayaa faraha lama kala qaadayo laiskumana dhejinayo xilligaasi waayahay sidaas ayaa loo kor yeelayaa waxaan dhahnay saddex wej ayaa la samaynayaa in takbiirta awalkeeda gacmaha laga hormariyo gacmaha in laga hormariyo kadib takbiirta lala imaado wej waay labo in takbiirta la hormariyo gacmaha la dambaysiiyo koryeeladoodii saddex in hal mar laisla bilaabo hal marna isla dhammaadaan saddexdaasi waay musanifkii saddexdii mid ka mid a uu sheegay markii hee hal mar isla dhacayeen ayuu sheegay laba wej buu ka tagay ikhtisaar dartiisii waxaa kale la koryeelaya booskii la koryeelaya musanifka ma sheegine waa afar boos gacmaha markii la koryeelaayo waxaa la koryeelaya salaada gudaheedii afar boos hal ka mid a uu sheegay haddana musanifka saddex waa u ka tagay kow markii salaada la xiranayo oo allahu akbar la dhahayo gacmaha waa la koryeelaya labo markii rukuuc la rabo gacmihii meeshii aad saartay oo faatixadii akhrisay suuraddii rabtay aad ku xijisay oo kuu dhammaatay xaggee loo socdaa rukuuc maano markii lasoo rukuucayo gacmihii meeshii markii hore salaada galaysay geynaysay ayaa geynaysa laba waay ama dhigaha tooskood ama minkabeenka waay marka saddexaad hee markii samica allaahu liman xamida lasoo dhahaayo aad soo toosay rukuucigii aad ka soo toosayso ayaa haddana waxaa la geynayaa meeshii markii salaada galaysay aada geysay ayaa haddana geynaysaa saddex way afar markii rakacadda saddexaad aad u istaagaysid ataxyaadka hore aad ka kacayso rakacadda saddexaad aad u istaagayso markaasna waa la koryeelaa waxaa loo koryeelaa meeshii markii hore salaada galaysay aad geynaysay u koryeelaysay loo koryeela afartaas jeer waa hal ka mida uu sheegay intaasna qabso ku dar shan yadacu huwa musallihii wuu dejinayaa yadayhi labadiisii gacmood ayuu dejinayaa calaa sadrihi laabtiisii korkeeda ayuu ku dejinayaa alyumnaa midigta ayuu dejinayaa calaa kafihi kafkiisa ayuu ku dejinayaa kafkii alyusraa bidixda ahaa lithubuuti dalika kaas dejiinta ah sugnaanshadeedii dartiisii can inabiy nabiga ka sugnaaday sala allahu calayhi wacala alihi wasalama markii shanaad wuxuu samaynaya u dhahay labadiisii gacmood uu dejina labada gacmood hagee ku dejinaya laabtiisa ku dejinaya waay booska labadaasi gacmood lagu dejinaayo waa waxaa ku sugan saddex qool dhexdiisii oo ay shaaraynaa intii kale waa meeshaan u ballan qaadnay ku sugaysaan insha allah waaya saddex qoola ku jirto kow waxaa lagu dejinayaa laabta naasaha korkoodii ama naasaha wax yar ka hoos ayaa lagu dejinayaa gacmaha waayahay waa qool labo waxaa lagu dejinayaa hee assura undhurta undur ma taqaanaan xaggee waay caloosho waayahay ondhorta lagu dejinayaa ondhorta ayaa lagu dejinayaa xudunta ama ukurka ama buufka qofba siya u yaqaanaan waa garti meeshaasaa lagu dejinaa korkiisa ondhortaasaa lagu dejinaa saddex waxay dhaheen farjiga dushiisa la saaraa labadii gacmood waa lagu dejinayaa fawqa alfarji saddexdaasa ku sugan waxaa ugu saxiixsan kan koowaad lagu dejinaya ah laabta waay laabta lagu dejinaya ama naasaha korkooda ama hoostoodii ayaa lagu dejinaya dhinacan looma badinayo waxaa ka mid ah min bidaci suufiya hee qalbiga waxay dhaheen bidax ayuu u badan yahay gacmaha labadoodii waxaa laisku geynayaa laabta laakiin waxaa loo badinayaa bidaxda loo badinaya inta la geynaya dhaheen saasna saha ma ahane waa bidca daliil ma lahan laabta laakiin waa la geynayaa saddexdaasa ku sugan qolada ku xigto inaan dhurta ay geynayaan maxay u samaynayaan ilaahay laga barina tafaa'ula ku jiro tafaa'ul ku jiro wuxuu yahay ilaahow calooshaydii xaaraan ha iga gelinin waay macnaheed caloosha qabsanaysaa ilaahow calooshaydii hee xaaraan ha iga geynin ilaahow calooshay xaaraan iga badbaadi ayaa la dhahaa laga wada qolada kan waxay dhaheen maxaa loo saaray xikmadda ku jirta maxay tahay farjiga ilaahu farjiga iyo xumaaniga ilaali qolada laabtana khushuucga ayaa saas u dhow wuxuu ku jira laabta sidaa daraaddeeda khushuuc waa kusoo hasalayaa mar walba laakiin xikmad waxay tahay itibaacu nabiy sala allahu alayh waali wasalam nebiga labada kale ma sameynin wuxuu sameeyey laabta meeshii nebiga saaray ayaa la saarayaa rag iyo dumar labadaba waayahay yadacu wuu dejinaya day labadiisii gacmood calaa sadri laabtiis korkeeda wuu dejinayaa alyumna midigta midigta u dejinayaa wuxuu ku dejinayaa calaa kafi kafkiis korkiisi kafkaasoo alyusra bidixda gacanta midigta kafkeeda ay wuxuu ku dejinayaa gacanta bidixda kafkeedii gacanta midigta kafkeeda meesha cad hore ayaa wuxuu ku dejinayaa gacanta bidixda dhabarkeedii meesha cad maahane meesha kale dhabarkeedii ayaa ku dejinayaa saasaa isku saaraa labadaba saasi ay isku saaraa waa iska simaya tanna meeshii tan ku eg tahay tanna meeshii tan ku eg tahay isku saaraya kadib ayaa laabta saaraya waa kayfiyad hal uu sheegay saddex kayfiyad ay leedahay idan hal waa sheegay labo wuxuu samaynayaa arusqu ayaa gacanta midigta ee addaankeeda wuxuu ku dhejinayaa uu saarayaa arusqu rusqa gacmo dhaqa meeshii markii gacmo la dhaqayo wax la cunayo hee inta badan kala gooska laabantada ah ayaa tan alacaladeeda dusha ka saaraya saana ugu toosinaya saa markii u saara ayaa wuxuu saarayaa laabtii u saara mid saddexaad ayaa jirta kayfi saddexaad hee assaacid dhudhunkan ayaa gacantiisii midigta kor ku saaraya ka saaraya bidixdii intaasaana u saaraya kadib laabtiis ayuu saaraya tan waxaa la yidhahdaa kayfiyat lwadci waay waxaa dhiman kayfi kale la yidhahdo kayfiyat lqabdi qabasho hadda saaritaan way saddex boos la saari kara maano labada gacmood ayaa la iskor saaraya ama rusqa ayaa la saaraya ama saacidka la saaraya saddexdaas way waxaa bannaan qabasho kayfiyat lqabdi in saan loo qabto rusqiga ama garabka saan loo qabto ama tan naftirkeeda saan loo qabto saddexdii boos la saaraya in la qabtona ayadana way sugan tahay qabasho iyo saaritaan labadaas way laba kayfiy way kayfiyat lqabdi wa kayfiyat lwadci kayfiyat lqabdi waxay leedahay saddex qiibood maano kayfiyat lwadcina saddex qiibood way sidaasa ku imaanayaan qof kastoo marka intaasa laga rabaa musalliya dukanayo hadda hal ka mid a uu sheegay musanifka raxmatullah aleyh kayfiyat lwadci uu sheegay oo hal ah bis alyumna midigtay uu dejinaya calaa kafihi gafka kafkiisa dushiisa ku dejinaya alyusra bidixda ahaa لثبوت ذلك كسغنا شديس عن النبي كسغنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لح يسن هو مصلي وعلى سنة يا أي قرائن وأغريه دعاء الاستفتاح فرفرشدي دعاء ذي دواي دعاء لو فرفرنا يا سلاد لو فرفرنا يا أيو أخرنا يا سلاد مركي أحرتي قعمه نكر يلي meeshii loogu talagalay in la saarana saaray maxaa laga rabaa marka dee duco soo maha ilaahay uu istaagay hor istaagay ilaahay uu barinaya duco waay waatana yusanu waxaa loo suneeyaa musallihii an yaqra'a inuu akriyo huwa musallihii ducaa alistiftaaxi furfurashadii ducodeeda wa huwa ducogaasiina allaahumma baacid baynii ilaa aakhirka waay allaahumma ya allah alleheyow baacid fogey waay dheerey baynii aniga beenkaygii iyo wa bayna khataayaaya gafafkaygii beenkood jamcu khatia khataayaaya gafafkaygii beenkood oo waxaa laga wadaa allow dunuubtii aan galay hee iga tirtir iga baabi'i ha itusin iga dhaaf waay wixii aan horey u sameeyey ama wixii hadda aan rabo ee ku dhici doono ku socda iga fogeey yaan ku dhicin iga ilaali waay labadaba fi lmaadi walmustaqbal labadaba way noqotaa kamaa sida baacadta aad u kala fogaysay bayna almashriqi bari iyo walmaqribi galbeed dhexdoodii waay meesha qoraxda ka soo baxayso iyo meesha u dhacayso oo wax kala fog soo maha sida labadaasi allow aad u kala fogaysay aniga iyo dunuubtaydii noo kala fogay ha istusin waa iga dhaaf rabbiyow maqaam aad taagan tahay maqaam weyn way markaasi ku qabo qulubtaada ilaahay hortiisna aad taagan tahay hee aadna barinayso kaa aqbalaayo koo ajiibaayo ducudan aad ku baridayna allaahuma ya allah alehyow naqdinii iga dahiri min khataayaaya gafafkaygii xaggooda kamaa sida yunaqaa loo daahirinayo athawbu dharka alabyadu cad min addanasi wasakh way addanas waa alwasakhu min addanasi ay min alwasakhi way wasakha xaggiisii sida dharka cad looga dhaahirinaayo allo anigana iga dhaahiri dunubtaydii waay allaahuma aksilnii allow igu dhaq min khataayaaya gafafkaygii xaggoodii bilmaa'i biyo iyo wathalji baraf way wathalji baraf way biyo kuuskuuska iyo walbaradi biqawow barad iyo thalj waxay dhaheen culimada qaar waa isku mid qaarna waa laba biyo labadaba lagu daahir qaadanaya waay waayahay xikmadda ku jirto maxay tahay sida la og yahay in la yaqaano biyaha haddii ay kulool yihiin ayaa wasakhahee aada u zuuliyaan u bixiyaan ay u saaraan soo maa hadda meeshaani bilcagsi waay biyo qawow dembigayga ku dhaqaala leeyahay dhaqitaanka marka biyaha qawow dembiga lagu dhaqaayo waxay khilaafsan tahay caadada sin loo yaqaanay biyaha kulool hee in wasakha aada u zuuliyaan xikmadda ku jirta waxay dhaheen culamada dembiga waa kulul yahay wax kulul ma damiyaan oo ma tirtiraan waxa dam oo tirtiraa keli ah wax qabow waay xigmadaasa ku jirtay dhaheen allow marka biyahaasi dembiga heey wuu qabooji qofka qalbiga dembigiisa qalbigiisa waa gubaya waa kulaynayaa wuu shidayaa marka waxa qaboojinaya oo baabinaya tirtiraya wax kale maahane biyahan qabow way il allow igu dhaq waay kuwaasi ducdaasuu akrinaya wa in shaaa haddii uu doonana musallihii qaala huwa wuxuu dhahayaa musallihii bedelan asigoo ka bedel qaadanayo min dalika kaa ducudan haddi lasoo sheegay bedelkeed wuxuu odhanayaa subxaanaka allow nasixnaantaada ayaan kugu nasixayaa waay usabbixuka hee subxaanaka waay waa masdar caamilkiisii mar walba la xadfayo waajib listitaara in la asturo caamilkiisii usabbixuka tasbiixan waay ay subxaanaka subxaanaka allow nasixnaantaadi ayaan kugu nasixaya waay allaahuma yaa allah lehyaw wabixamdika wamultabisan aa dhahaysa xaal aan ku dheexanahay bixamdika maxadaadi watabaaraka smuka isimkaada kheyrkiis ayaa batay ay kahurat barakatu ismika laga wadaa watabaaraka smuka isimkaada barakadiisii ayaa badatay allow watacaalaa jadduka weyninkaaga ayaa sar ayaa sara maray jadduka weyninkaada iyo shanigaada ayaa sara maray jadduka bimacnaa cadamatuka wa shanuka wa tacaalaa waxaa sara maray jadduka shanigaada iyo weyninkaada ayaa sara maray allow walaa ilaaha walaa allaahi ay qoran ani walaa ilaaha waay walaa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaayo ma jiro kayruka adiga aan ahayn cid kale oo xaq lagu caabudaayo ma jirto rabbiyo hortaadaan istaaganahay wax allah wix ilahay keyrkiis la caabudaayo waa diidanahay sidaas ayuu ku bedel qaadanay hadduu doono way tii hore waynata haddii la imaado musallihii bikayrihimaa labadan duco keyrkooda la imaado oo min alistiftaaxaati furfurushooyina athaabitati ka sugan can nabiyi nebiga xaggiisii sala allahu calayhi waala alihi wasalama la imaadana falaa ba'sa dhib ma laha labadan keliya kama sugna ducaa listiftaax way badan tahay wajahtu wajhiya ka mid a ha allahuma rabba jibraa'iila wa mikaa'ila ka mid a way badan yihiin ee marka ducooyin labadan keyrkoodii ah oo nebiga ka sugan inuu akriyo bedelkeedana dhib ma laha u leeyahay liskuma daraayo sida fiican laakiin intanna mar la imaado taasna mar la imaado ayaa fiican dhammaantoodii laakiin waxaa ugu saxiixisan tii koowaad maxaa yeelay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay taasi ducaa istiftaax mid ugu saxiixsan tan hore way tan ah tan hore waay ee ducooyinka kale nebiga ka suganna ee tan ku xigta naftirkaada waa saxiix iyo wixii keyrkoodii nebiga ka sugan in la imaado waay qof kasta salaada ha ahaato salaad farad ah ama ha ahaato salaad sunna ah labadaba ducaa istiftaaxi waa loola imaanayaa tii rabta ayaad samaynaysaa ducuda istiftaahgaa waxaa laga soo reebaa hal qof haddana hal qof aan dhehayninba ayaa laga soo reebaa halkaas qof wuxuu yahay qofkii kusoo gaaray imaamka rukuucga qofkii kusoo gaaray imaamka hee rukuucga kusoo gaaray rukuuc haddii kusoo gaaro ducaa istiftaah allahu akbar udhahay ducaa istiftaah mawada maya imaamkii hortiisoo toosaaba masbuuqaasi masbuuqa loo yaqaanaahe ayaa laga soo reebaya qof allaal qofkii masbuuq ah ayaa laga soo reebayaa salaada hortiisa in lagu jiro soo gaaray gaar ahaan rukucga ama sujuudda ama juluuska ataxiyaadka ayadoo laakiin culamada qaar ay leeyihiin haddii marba kusoo gaaro sujuud ama juluus kusoo gaaro hadhow markii lasoo tooso ducaa liftitaayu ka bilaabayaa wixii ka dambeyn oo akhrisanayaa mid laisku waafaqsan yahay keliya waxay tahay rukuucga rukuuc markii kusoo gaaro ma akrinaayo hee ducaa listiftaa kaasaa laga soo reeba isagana walafdalu sida fadli badan musanifku wuxuu leeyahay sidii haddaan tilmaamaynay uu sheegayaahe walafdalu sida fadli badan waxay tahay an yafcala inuu sameeyo musallihi haadaa ducugan taaratan mar wahaadaa kana taaratan mar kale mar istiftaaxna la imaanaya mar kale salaad kale haddana mid kale la imaanaya salaad kale haddana mid kale la imaanaya sidaas ayuu ku wadaya dhammaantoodii hal mar ma akrinaaye midba mida la imaana waayo maxaa yeelay liana dalika kaas oo tanawucga ah taaratan wa taara waa tanawuc liana dalika kaas oo kala noocinta ah nacnac in midba mid mar lala imaado ah ayaa akmalu u kaamilnimo badan fi litibaaci raacitaanka nebi moxamed maxaa yeelay nebigi dhammaantoodii har hal mar ma ururinin hee tan mar ayaa ku ducaystay ducdaan kalena mara ku ducaystay midda kalena maraan ku ducaystay marka tanawucgaasi waxaa markaa ka adigana ku helaysa itbaacu nabiy sal l slam sidii isaga yeelay mar walbo inaad yeeshay taasna xikmad kale ku jirto khushuuc naftirkiisi waa ka qayb qaadanaysa ay dheheen tanawucga cibaadaadka maxaa yeelay qofka haddii hal haba ku u barto ku caadiyeysto khushuucgeedii hadda uma soo hasala inta badan waa afran arabkiisi iyo waa qalbigiisi waa la qabsadeenoo waa iska wada caado ka dhiganayaaba ma soo bilaabay asagoo dhammaayay bus arkaa ma akrisay kusoo celiba waa la qabsanayaa laakiin tanna ma aha ma ahane tii kale haddii qofkaas dhaho qalbigiisi waa imaanayaa oo tii hore iyo tan wixii ku kala duwan yihin uu kala fiirinayaa war si fiican u akhriya isdhahayaa qalbigiisi waa joogaya maano tanawucga faa'ididiisna ayaa ka mid tahay dheh uma kadib yaquulu wuxuu odhanayaa musallihi hee acuudu billaahi min ashaytaani arajiim ayuu odhanayaa acuudu waan megangalayaa billaahi allah ayaan megangalayaa min ashaytaani shaydaan xaggiisii ayaan ka magan gelayaa shaydaankii alrajiimi hee la buriyey ilaahay naxariistiisii laga buriyey oo laga fogeeyey wey alrajiim bimana almarjuum wey almarjuumna waa almadruud can raxmat illaahi ilaahay naxariistiisii laga fogeeyey way aawudkaas ayuu akrinayaa ama ha ahaato salaada sunna ama ha ahaato salaada farad way labadaba saasuu samaynayaa labadaba saas ayuu samaynayaa inuu ku daro min hamzihi wa nafkihi wa nafsihina waa soo aroortay acuudu billahi min ashayطaan الrajiim min hamzihi alhams wa aljunuun jinkiisii ayaa iyo waalnidiisii ayaan ka megan galayaa min hamzihi wanafkihi kibir way alkibru kibirkiisa laga wadaa nafkigana kibirkiisaan ka megan galayaa iyo wa nafsihi shicirkiisii oo madmuumka ah ayaan ka megan galayaa way nafsihi bimacnaa shicir waay fasiro kalena waa la sheegaa laakiin kuwaasa uga caamsan waxaan dhihi karaa kale acuudu billahi asamiic alcaliim min ashayطaan arajiim idan mid ka mid a ayuu dhahayaa rakcad kasta ma lala imaanayaa ama rakcadda koowada lala imaanayaa laba qoolaa ku jirta culmada isku khilaafsan yihiin qoolka koowaad rakcadda kow ayaa lala imaana bes wixii ka dambe maya culamada qaar waxay leeyihiin rakcad walbo waa lala imaanayaa maxaa yeelay qiraa'adii hore ma ahaa qiraa'adan dambe way kala duwan yihiin ma la dhihi karaa qiraa'adan dambe ti hore ayay la mid tahay ma kaga filan tahay tii hore maya saa daraaddeeda mar walbo rakcad kasta usoo toosayso inaad akhriso waa sunna waa qol labaad waa isagana waayahay in mar walba lala imaadona ayaa qowluljumhuur inuu ha sunna ay u malaynaya waayahay si kastaba ha ahaatee waa fiican tahay sida sawaabsan ee aan tilmaamayno in rakcad walba lala imaado waay in rabakal walba lala imaado waa sunna inay tahay sida kalena ale qol kale ayaa ku jira e qofka haddii rabo qalbigiisi ku dego adil ahaan wuu dhihi karaa wuu tarjiixi karaa bismi illaahi araxmaan araxiim ee odhanaya haddana bismi illaahi ilaahay magaciisii ayaan ku dhowrsanayaa oo barakaysanayaa aliya araxmaani naxariis ku sifaysan aliya araxiimi naxariistiisii gaarsiinaya addoomihiisi addoommadiisi ciddii uu doono asagana suurad kasta faatixada ama keyrkeedii markii akrinaayo waa la imaanayaa in faatixadii keyrkeeda la imaado labadaba haddii suurad kaamil uu akrinaayo haddii aayaad kale akrinaayana waa abgaarkeed wayaqra' wuxuu akrinayaa musallihii suurata alfaatixa faatixadii suuradeeda ayuu akrinayaa faatixadii suuradeeda ayuu akrinayaa aacuudkii adducudii istiftaxgii la imaaday aacuudkii ayuu la imaaday bisinkii ayuu la imaaday suurat lfaatixa ayuu akrinayaa liqowlihi nebiga hadalkiisa ayaa daliil u ah inuu akrinayo suurat lfaatixana sala allahu alayh waala alihi wasalama laa salaata salaad ma ansaxayso way laad waa naafiya nafyi haddii waxa la anfinaayana saddex mid ka mid a way nafyu lwujuud nafyu sixa nafyu alkamaal hadda nafyigaa meeshan loola jeedo sida saxiixa waa nafyu lwujuud ma ahane waa nafyu lsixa waay nafyulkamaalna ma aha nafyulkamaalna ma ahane waa midda dhexda ku jiro nafyulwujuud ma aha waa nafyu sixa nafyulkamaalna ma aha laa salaata ma ansaxayso waay ee laa tasixu laa salaata salaad ma uma ansaxayso liman qof uma ansaxayso lam yaqra' huwa manka uusan akrinin bifaatixaati lkitaabi kitaabka faatixadiisii kitaabkii faatixadiisii qofkii aan akrinaynin ama aan akrinin salaadiisii ma ansaxayso waxaa laga soo reebaa hal qof salaadiisii qofkii faatixada aan akrinin ma ansaxayso waxaa laga soo reebayaa hal qof hal qof isagoo faatixadii aan akrinina salaadiis ansaxayso muxuu yahay kaasi masbuuq qof la dhahaya qofkii kusoo gaaray imaamka rakcadda ee rukuuciga qofkii imaamka kusoo gaaray rukuuciga hadeedkaanay caamkaani uu itlaaqay u camimay hee waa caamun maksuus waxaa laga soo khasisayaa masbuuqaasi hadeed kala tusin hadiidkii raafic ibnu khallaad waayahay idan hadiidkaasi ayaa khasisaya qofka masbuuqa ah salaada lagala hormaray gadaal ka imaaday imaamkii rukuucin soo gaaray rakacaddaasi taas ah ma akrinaayo faatixa kama gaaro asigoo rukuucigu kusoo gaaray faatixadii kama gaaro wuu rukuucaya ayadoo lasku khilaafsan yahay masradaasi naftarkeeda culamada qaar ay leeyihiin rakacaddan ninkan looma xisaabaye hadhow markii imaamka salaadiisuu dhammaysto ayaa rakacaddaasi asaga la imaanaya bacdulculamaa ay qabaan qol labaad wuxuu yahay rukucad ee rukuucigaasi markii kusoo gaaray si taama ugu soo gaaray ninkan masbuuqa rukuucigaasi rakcaddaasi waa loo xisaabayaa hadhow wax gaar la imaanaya ma laha waana qowluljumhuur wahuwa sawaab waayahay haddaba marka ninkaasaa laga soo reebayaa ninka masbuuqa ah imaamkii rukuucisan soo gaaray ayaa faatixadii ma akrin karo kama gaari karo wuu rukuucaya haddii uu rukuucona hadhow rakcaddan waa u xisaabsan tahay e wixii ka dambeeya ayaa la imaanayaa salaadiisina waa sax kaasaa laga soo reeba marka xadiidka aan sheegnay ayaa loo daliishinaya haddaba marka kaasaa laga soo reeba waxaa ku jira kala meeshaani salaadiisi ma ansaxayso qof allaale qofkii faatixadan akrin uu alla dhahay waxaa ku soo haraya laba qof marka ninkii imaamka ahaa iyo kii munfaridka ahaa labadaasi mar walbo faatix la-aan hee salaadoodii ma ansaxayso ilaa qofkii aan aqoonin faatixadaydina waa gaarkeeda oo laga soo reeba maba yaqaanaba bedelkeedu u akrina kaasi adkaara wixii la midka ah inuu bartana waajib ay ku tahay faatixada marka labadaas ay kusoo hartay amaa ma'muumka sida hadda aan u sheegnay xaaladan masbuuqa ah masbuuq allaha kaas waa ka soo hadalnay waxaa waxay ku hadlaan marka culimada ma'muumka waxaa jira masbuuq iyo ma'muum iyo imaam iyo munfarid maano masbuuq yaa waay qof salaad wax lagala hormaray gadaal ka imaaday waay ma'muumna qofka imaamka ku xiran waay imaamna kan dadka dukiisanayo waayo munfaridna midda keligiis tukanaayo waayo intaas waay imaam inuu akrinaya waa laisku waafaqsan yahay faatixada qofkii aan akrinina salaadiis aan ansaxaynin waxaa laisu khilaafsan yahay marka maamuumka qofkan maamuumka ah salaad imaamka ku xiran faatixadii inuu akriyo isagana saanlay miya xadiidkan ma soo galaya mise ma soo galayo haddii salaada siri ay tahay sir siri maxaa laga wadaa mid hoos loo akrinaayo sida duhurka sida casirka sida hee midka ma jirta maya labadaas oo kale hadduu yahay inuu akrinaayo waa laisku waafaqsan yahay haddana laakiin waxaa laisku khilaafsan yahay keliya ma'muumka oo imaamka ku xirin fii salaati aljahriya salaada kor loo qaadayo qiraadadeedii sida maqribka sida cishaha sida salaada subaxa waay waa yahay saddexdaasi salaadood ayaa culimada isu khilaafsan yihiin qofkii maamuum ah waxaa ku jirto saddex qool isku caamsan kow inuu akriyo maamuumka salaada jahariyada sida sirida oo kale waaye waa laga rabaa haddii ka tagana ma ansaxayso salaadiisa waa qool labo ma akrinaayo salaad hadday tahay jahriya marna ma akrinaayo marna hee ma akrinaayo lagamana rabo salaadiisina waa sax iyo jahri ha ahaato ama siri ha ahaatee mar walba hee maamuumka waxba ma akriyo meega waay saddex waayo qoolow salaada jahriga waa laga rabaa ah iyo qool lagama rabo salaad haddii jahri ay tahay oo haddana uu maqlayo imaamka garaadiisii haddii aan maqlaynin uu fog yahay wuu akrinaya qabaa naftirkooda iyo qool jahri sari labadaba lagama rabo ay dhahayaan saddexdaasi qool ayaa ku jiro kan kuwada ugu xoog badan waxaa ku xigo kan labaad ayadoo culimmada qaar xoojinayaan jumhuur lculamaai ibnu taymiya oo kale soo naqlinaya inuu jumhuur ay tahay hee tafsiilka haddii jahri tahay ma akrinaayo uu maqlaayo imaamki haddii aan maqlaynin haddii siri ay tahayna wuu akrisanaa dhahayo siddadaasi qolo ku sugan waayahay marka inuu jahriyada akrinaayo adila ahaan markii la fiirshanayo in akrinaayo haddii jahri ay tahay ama sari ay tahay ayaa xoog badan wallahu aclam sida kalena qofka kale waa la raajax noqon kartaa ajmeeshani mawdicu lbasdi ma aha waa ishaara bes waa ishaaraynaa wayaquulu wuxuu odhanayaa marka bacdaha bacda alfaatixati faatixadii gadaasheedii aamiin ayuu dhahaya waay aamiin miimka ayadoo aan la shidaynin waa laska ilaalinaya miimka shidkiisi lama shido aamiin haddii miimka aan la shidin hamsadana la taago la mido aamiin layira aamiin la yidhaahdo macnaheedu waa allaahumma istajib wa allow ducodeeni aqbal macnaaha waa allaahuma istajib allow aqbal ducdeeni haddii miimka la shido laakiin macni waa isbedelaya wuxuu noqonayaa qasad waaye waxay la mid noqonaysaa qowluhu tacaala walaa aamina albayt alxaraam meeshana hadda qasad lama rabee duco ayaa la rabaa a hamsadan in lasoo muujiyo aamiin aamiin dadka qaar hamse ma akrinayaan ha ay akrinayaan may dhahayaan haamiin waxasiisahama haamiin macnaheed waa wax kale waay marka aamiina la rabaa hamse in la mido in aad aan loo midin dhexdhexaad laga dhigo intaba aamiin ama aamiin jahran haalu yahay mid la jahraayo fi salaati salaadii dhahdeeda salaadaasoo aljahriyati jahr loo nisbeeyey salaada jahriga ah wuu la jahrayaa haddii ay tahay salaada sirina haddii wuu siraysanayaa mar walbo aamiin kama taqaayo aamiin ka mid ma aha faatixada laakiin duco gaara wa hamoodin inay ka mid tahay faatixo faatixo ka mid ma aha laakiin in la dhaho ayaa la rabaa salaada ha ahaato salaad jahriya ama ha ahaato salaad siriya haddii salaada siriya ay tahay waa la siraysanaya iyadana imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridka kulli waa laga rabaa kulli waa laga rabaa dadka qaar hadday imaam yihiin ma akriyaan wala daaliina anaa iskale aamiin idinkaa la idinka rabaa kulley waa ka tagay aamiin maba dhahayba imaamka qaar horta ma arteen saas wala daaliin wiis kale iska wadlaabana aamin yuu u daayay isaga adigaa kuu daayay maamuminta u daayay idinkaas kale uu leeyahay saasna sax ma aha isagaa laga rabaa munfarid hadduu yahay imaam hadduu yahay ma'muum hadduu yahay rag hadduu yahay dumar hadduu yahay kulli waa laga rabaa aamin dumarka laakiin lama jahraan haddii la dukanayaan ragga waay waayahay uma kadib yaqra'u wuxuu akrinayaa musallihii maa tayasara wixii u fududaaday maa shay oo tayasara huwa maaga fudud waay tayasara facilkeed wa huwa loo celinaya maaga waay uma kadib yaqra'u huwa musalli wuxuu akrinayaa maa shay u akrinayaa shaygaasoo tayasara shayga fudud fudud waay miraha qur'aani qur'aanka ka mid ah ama miraha qur'aani qur'aanka ah maya mise miraha qur'aani qur'aanka haggiisa ka ahday wax alla wixii qur'aanka haggiisa u fudud ayuu akrinaya oo aan ahayn faatixa faatixa qur-aanka kamid tahay maano faatixa wixii aan ahayn kale qur-aanka ayuu akrinaya haddii suurad hee u akriyo ama haddii aayaad u akriyo hadba wixii awooddiisii ah u fudud u sahlan meeshii dhibku aan iskuma kalifaya meeshii hee maa tayasara lahay wixii u fudud waay haddii qur-aanka dhan ufudud u fudud yahayna hadda meeshii ilaahay u fududeeyay wuu akrinayaa waay haddii meelo hoose u fudud tahayna meeshii hoos waay in mar walbana la fiirsho nebiga alayhi salatu salaam qaabkii u akrin jiray wixii suwar mufasal mufasal ku akrinaye wixii mutawasit ku akrinaye wixii mingisaari almufasal ku akrinay tartiibtaasina in la ilaaliyo waa sunno waa fiican tahay allah subhana wa taala alam wabila tawfiq